You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
xamdi n baarlamaanka australia ayaa haatan waxaa dowladdu ayay haatan xukuumadda waddanka haatan maamusha federaalka waxa ay hor keentay oo ay doonaysaa inay weliba meel mariso laba qorsho oo iswata oo ku saabsan dadka caydha qaata in ay eh, si u xakamayso sida ay wax u gadanayaan iyo sida ay wax u isticmaalayaan mid waa midkan cashleshka kaadhka ah oo aan lacag lagala bixi karin qadar yar uun loo fasaxay midna waa kan dharaaga laga qaadayo een, testiga laga qaadayo Een, barnaamijkaas haddaad si kooban sharaxaad uga bixiso marka hore een, balse seebuu u socdaayo dowladdu se- waxay wado muxuu yahay e madarow aad baad mahadsan tahay arrintu horta waxaa weeye e, la- saad sheegtay laba wax weeye mid waa mide in e, lagu sameeyo waxa la dhaho quarantine ama la xadido dadku lacagta dowladda ay siinayso e, dowladdu ay siisay sida ay u isticmaalhayaan iyo e, waxyaalaha ay ku gadan karaan oo ay tahay macnaheedu marka inay kaadh la siiyo kaadhkaasoo kaashka lagagala bixi karo accountiga asaga aha uu xadidan yahay boqolkiiba labaatan uusan ka badanaynin midda kaleetana waxaa weeye in dadka ee, dowladda wax laga siinhayo sida dadka shaqada raadinhayo oo kale in laga qaado ee, la teestigareeyo inay drag isticmaaleen iyo in kaleete arinta marka ay khaasatan ee, ugu weyn ee, ee, keenta ee, problematiga ugu weyn ee dadku macnaha kasoo horjeeda ay aad uga hadlaanba waxay tahay arinta daraaga dadka laga tijaabinhayo oo laleeyahay dadkani ee, waxaa lagu sameynhayaa xuquuqdoodii baa lagu xadgudbahayaa privacygoodii baa lagu xadgudbahayaa sababtoo ruuxi markii la ogaado inuu daraag isticmaalahayo asagoon maaragtay dembi iyo maxkamad iyo boolis aan la saaraynin macnaheedu waxaa weeye ruuxii waxaa lagu xadgudbayay shakhsiyadiisii privacyga ahayd Eh, arrintan haddaan dib ugu yar noqono eh, 2017kii ayay mar dowladdu arrintan soo jeedisay way socon weyday waa laga horyimid oo baarlamaanku waa diiday 2018kii bay haddana mar labaad iyadana soo dhigtay markiina waxaa hor istaagay sanadka oo iyadii eh, hor istaagay hadda ayaa haddana mar saddexaad dowladdu soo noolaysay Eh, waxaana la saadaalinhayaa inay hadda dowladdu fursadeedu ay u dhowdahay inay inay ku guulaysato oo ay hormariso ay arrintaa uu uu baarlamaanku u asixiyo khaasatan ee, gabadha la dhaho Jan- ee, jacki Lam- lambi ee laga soo doorto ee, tasmania ayaa ee, qodka, ee, ee, ee, ruuxa ugu dambeeya hadda ay u baahan yihiin ay tahay maadaama oo one nation iyo ee, kuwo kaloo independent ah ay dowladda tus- inay taageerayaan ay cadeeyeen ayada codkeeda kale ay hadda marka u baahan yihiin si ay qalabiyad ay u helaan ayadiina waxaad moodaa inay shardi wax uga dhigtay arrin ay hadda moodo dowladdu aynama diidi karinba xataa haddaynan rabinba xataa oo ay tiri waa in ayagana siyaasiyiintana laga qaado eh, eh, eh, testigan draaga aha in la testi gareeyo marka eh, dowladdu iyo siyaasiyiintoodu waxay dheheen waxba kama qabna bay dheheen arrintu saa hadday tahay laakiinse runtii markaad dhegeysato wariyaasha oo la ogyahay inay aad ugu dhow yihiin siyaasiyiinta waxay leeyihiin dadka qaarkood eh, arrintaasi aad u- siyaasiyiinta qaarkood aad uma soo dhoweynayaan oo baraves markii la- hoos aan markii loo hadlahayo ma soo dhoweynayaan sababtoo inay raadeen ku samaysa iyo ka yaaban yihiin Eh, gartay xamdi een, soomaali ahaan haddaynu markaa barnaamijka u nimaadno een, familo badan oo caruur badan leh iyo sidoo kale dhallinyara oo eh, dhanka kaleetaba iyadana saameyn ay ku yeelan karto Een, sidee yaad isleedahay saameynta ay nagu yeelan karto ama soomaalida ay ku yeelan karto nooca uu noqon karo aniga ahaan waxay ila tahay runtii soomaalidu runtii waan isbedelaynaa oo wadankan markastoo aan sii joognaba ee, dhaqankiisa iyo noloshiisaba raadayn nagu samaynaysa oo marka waxaan taa uga jeedaa dhalinyaro hadda ee, la qabsatay wixigan oo laga yaabo xataa inay maarata waxyaalaha ti- tijaabiyaan inay jiraan ee, yaa yaa yaa is- macnaha bal waaban maqlaynaaba oo sii yar badan haya inkastoo uusan ahayn sida communitiyada kale aan aad markii alxamdulilah aan uga fiicannahay haddana se dadka ay raadeynta ku sameyn karta waxaa weeye dadka dhalinyarada intooda badan ee shaqo raadinhaya in la yidhaahdo haddii la hirgeliyo waa in ee, lagaa qaado oo random ah lagu tijaabiyo inuu daraag jir inuu daraag jirkaaga ku jiro haddii marka ay dhacdo ee, waxay noqonaysaa in midka ee, marka ugu horeysa ruuxa ee, lagu ee, shuruudi adag oo ah inuu maaragtay ee, labaatan iyo afar s- ee, maxay ahayd ee, ee, ee, bilood oo manage management ah in la geliyo oo cunto ee maaragtay lacagta uu helahayo la controlahayo oo suu doono soo isticmaali karin marka ee, saddexaad hadduu labaad hadduu wasna laga helana inuu iyadana ee, ee, lo- loo diro ee, maaragtay dhakhtar iyo psychology iyo arrimo noocaas oo kale ah iyo wuxuu yahay loo diro marka dhalinyarada taasay ku sameyn kartaa midda kale iyadana raadeen ku sirtan waxaa weeye xagga qoyska haddii ay u ekaato inuu eh, ruuxa weyn oo eh, isagana eh, dee ciyaalka lacagta ugu soo dhacdo inuu wixii uu u isticmaalahayo waxyaalo kale sida eh, khamri eh, sida gambalin ama maaragtay khamaarka ama maaragtay waxyaalo kaleeto aan munaasab ahayn in markaa iyadana xadidid la saaro oo la yidhaahdo lacagta kuu soo dhacaysa eh, kaarhkaasaa lagu siin kaarhkaasna wuxuu kuu suurtagelinaya un keli aha boqolkiiba eh, eh, labaatan inaad macnaha un keli aha aad kaash ugala baxdo inta kalese cunto iyo kiro iyo waxyaalahan caadiga ah waa waa caadi weeye wuu ruuxu wuu isticmaali karaa laakiinse waxaan loo ogolaynuun inuusan kaashna oo lama bixi karo khamrina kuma gadan karo eh, khamaarna uma isticmaali karo haddaad eegto haddaba bulshada soomaalida een, barnaamijkan ee, markaad dhegaysato een, mararka qaarkood dadka qaarkood oo een, laga yaabo inay dhegahooda ee, soo gaadheen een, waxaad moodaa in ay xogow ay yar dareemaan in wax ku yar cusub oo ayna markaas een, yaa- yaad mararka qaarkood dareemaysaa Een, si toosa haddaad hadda u dhex gasho saamaynta mm, een, ay ku yeelanaysa ka soo qaad qoyska een, caruur leh oo qaata een, caydh centerlinka ku xidhan siday u saamaynaysoo kale een, haddaad soo yar dhaweysa macnaheeda Eh, eh, waad mahadsan tahay madar waxa aniga dareenkayga haddaan fiiriyo waxay aniga ila tahay eh, mustamaceenu suu yahay iyo markii la fiiriyo inaynan waxa eh, negativeka ah ama xun ay eh, jaaliyadeenna ama communitygeena ku samayn karto aniga waxaan u arkaa inuu inuu aad u yaryahay kow iyada oo aanan awalba dadka daraaga isticmaalaya ama dhalinyarada aha uu marka horeba yaryahay haddana aaban rabnaba aan jecelnahayba inuu eh, inta la yarayn karana la yareeyo marka inaan un dhinacii anaguba awalba aan rabnay ee dhaqankeennu ahaa ee mustamacuna rabay in laynoo buushgaraynhayo laynoo riixayo oo markaa xataa eh, kasoo qaad ga- wiil baan u malaynhayaa hadduu dad yaryar ay isticmaalhayaan inuu noqdo waxa isticmaalhaya hadduu moo ka cabsado waramii lagu baadhaa oo markaa eh, wixii aad eh, sh- eh, helaysana lagaa isaajiyaa waxay un macnaha ku adkaynaysa ay- inay ka celisa mooyeene kuma riixayso midda kalena inkasta oo dadkeenna uusan waxa lagu tilmaamo aanman inay ku yaryihiin eh, dysfunctional family oo- oo kale sida eh, reer eh, ciyaalkii lacagtii dowladda uga soo dhacaysay aan ku qarashgaraynin wixii ciyaalku ay u baahnaayeen oo cunto fiican iyo eh, kiradii iyo waxyaalaha aan ku bixinin inkastoo yaryihiin haddana hadday dhacdo waxaan u arkaa un iyadana dhinac wanaagsan oo inoo buushgarayn marka anu waxaan u arkaa arrintani as a community ahaan inaynan wax specific oo innaga dhibaato oo inoo keenayso wanaageeda mooyeene inuusan jirin wey anusaan dareemayo laakiinse dabcan guud ahaan markii laga fiiriyo dadka eh, maaragtay eh, waxa la dhaho lib- social libertyga aha ee biniaadanka inaan lagu xadgudbin biniaadanka inaan maaragtay la faragelin lagu samaynin sababtoo inuu baahan yahay darteed markii dhinaca laga fiiriyo way ka muuqanaysaa inuusan macnaha munaasab ahayn laakiinse ase jaaliyad ahaan anigu waxaan u arkaa inuu macnaha wanaag mooyeene iyo dhinaca wanaagsan inoo buushgareeya mooyeene inuusan inoo riixaynin dhinaca xun oo dhibaato uusan inoo keenaynin
aad baad mahadsan tahay xamdi kaasi wuxuu ahaa xamdi cali oo ah nin communitiga u dhaqdhaqaaqa aad baad mahadsan tahay xamdi aad baad mahadsanta mar adiga matan iyo s b s soomaali waad mahadsantiin
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.